bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaashana dhegaysanayo waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii galab wanaagsan xubintiisa murti iyo madadaalo
jacaylka hortaysa ma uu helo xaasid dhammaan ha ququurin macaan ha xujaynin jacaylka hortaysa ma uu helo xaasid dhammaan ha uquurin macaan ha xujaynin aday xubnahayde dhammaan waxaad mar kale galab wanaagsan saaxiibadana dhegaysanayow isku soo noqod wanaagsan ayaan idin leenahay waa galabnimo sabdiya sagaal iyo tobanka sebtembar sannada labaatan labaatan barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa murtiye madadaalo galab walbo sabdiya ayaad ka dhegaysataan raadhiyaha cadaado f m tiisa siddeetan iyo siddeed dhibic shan megratis cadaado deegaanada u dhadho f m taas ayaad nagala socon kartaan halka dhuusamareeb iyo deegaanada hoos yimaadana aad nagala socotaan aalada f m ta ah oo siddeetan iyo siddeed dhibic eber ah adduunka dhanna meel walba aad joogtaan waxaad tebinta tooska ah aad kala socon kartaan aalada tebinta ah ee live streamka radio cadaado barnaamijka galabtay halkan waxaa ka tabin doona anigoo ah cabdifitaax cabdulaahi dhoore barnaamijkan waxyaabaha aan uga hadalno waa sheekooyinka baraamburka hadda cidda isku isku fiican yihiin iyo sheekooyinka cidda isku fiican yihiin iyo cidda hadda gabayada oo abwaanada ka ah xarada ayaa barnaamijkan galabta ka qayb qaadan kara barnaamijku sida aan horey idinkugu sheegnaba waxaa isku soo dabariday faa'iso xasan shariif anigu waxaan ahay cabdifitaax cabdulaahi dhoore waxaa farsamaynaysa ayaan maxamuud caliye mar kale u diyaar garoo barnaamij barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa murtiyi madadaalo sida caadada noo eed waxaan ku furannaa mid ka mid a kaalmaha suugaanta galabtay haddee hees cusub ayaan idiin soo qabanayaa oo oo ah ay ay madheeli taqaan heestaas ayaan barnaamijka ku furanaynaaye dhegaysi habboon naga raali noqda ayaan idin leenahay cillad farsamo oo jirtay awgeed ayay taasi aheede haatan ku soo dhowaada heestaas dhegaystayaal heestaasi cillad farsamo oo jirta awgeed ayaanan idinkugu soo gudbin karin balse dib ayaan idinkaga soo gudbin doonaa oo dhextaalka barnaamijka ayaan maaragtay idinkugu soo gudbin doonaa ee baweyne hadduu idmo balse haatan waxaan idiin soo qabanayaa heestii asluub badanow ayaan gal haatan idiin soo qabanayaaye dhegaysi habboon
dhegaysi korkaa ka filo seera
saaxiib baa cilad farsamo ayay ahayd haatan ku soo dhawaada heestii ay ay midheeli taqaan cilad farsamo ku timaado intaba way dhacdaa intaasi hadda wax ka badan waxaa laga yaabaa anagii garoomada
Confident, let me die. See, I miss you, let me die. I'm in love, let me die. Yeah, yeah, Nina, babe.
Ai ai ai ai Manila, kukulamina Manila, kuwagara kuligod maburina, anigi adiga Manila.
Jooji lacana, talaatamiya, jalaqsana, yarta joog dheera. Qurux badnaa qofta qali weeyaan, anaagu heestee ka wareejiya.
Ai ai ai ai Manila, kukulamina Manila, kuwagara kuligod maburina, anigi adiga Manila.
Jooji lacana, talaatamiya, jalaqsana, yarta joog dheera. Qurux badnaa qofta qali weeyaan, anaagu heestee
dhegaystayaal haddaan halkaas uga soo dhaabanno heesta barnaamijka daafurka oo barnaamijka ayaan gudagalaynaa markaan barnaamijka waa galab wanaagsan xubintiisa murtiyo madadaalo barnaamijka galabta aad u xiisan badnaan doonaa ee baweyne hadduu idimo barnaamijka saaxiibadana dhegaysanayo waxaad uga qayb qaadan kartaa furuhu waa lix toban iyo lix eber lix toban sheekooyin haddaad noo hayso haddaad hadda gabay ga isku fiicantihiin oo aad gabay alifi karto oo aad maaragtay gabayaan gabayahan aad tahay waa galabta waa lagu baahan yahay haddii aad tahay b- hadda gabar hadda ku fiican dhanka baraamburkane intaba galabta waa lagu baahan yahay oo maaragtay baraamburka waa la doonaya hadda qof baraambur yaqaan qof hadda waxaa lif yaqaanba oo qofkaan doonayno sheekooyin haddaad maaragtay wixii kula yaabka badnaa hadda sheeko haddaad aa hayso waad noo soo degi kartaa telefoonku waa lix toban iyo lix eber lix toban ayaad naga soo wici kartaan furo lix toban iyo lix eber lix toban furuhu waa lix toban iyo lix eber lix toban furuhu waa lix toban iyo lix eber lix toban waa wicitaan oo keliya furo lix toban iyo lix eber lix toban Dha- wa- wicitaanka tooska ah waa furo lix toban iyo lix eber lix toban meel walba oo aad joogtaan galab qurux badan saaxiibadana dhegaysanayo
adaa xigayga adaa xidigay ah adaaba xasuusta xiskayga ka buuxshay dareenka xadaafay xaggaaga u jecel
dhegaystaha ugu horreeya jaaniska galabta u helay ayaan soo dhaweynayaa halo asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaal soo dhowow nasiib galab qurux badan waan ku soo dhoweynayaa mar kale soo dhowow galab wanaagsan aye galabta maxaan ugu soo tala gashay
walaalkay waxaan kusoo talagalay sheeko aada u qurux badan
sheekadaasi m- adiga qadka telefoonka ayaa dhegaystahaasi ka go-ay way mahadsan tahay soo noqo ayaan len adigoo nabada si aad barnaamijka uga qayb qaadato oo barnaamijku waa galab wanaagsan wicitaanka haddaan mar kale ku celiyo furo lix toban iyo lix eber lix toban Fa- furo lix toban iyo lix eber lix toban wicitaanka ayaan mar kale jaaniska siinayaa halo halo asalaamu calaykum walaal soo dhow magaca goobta
magacaygu
walaal adoo dabaysha ka fogaanaya soo dhow mar kale
waandhawahay galabta waxaan kusoo talagalay anina codkajay
barnaamijku maahan codkaada tijaabi fadlan dhegayste barnaamijkan maahan codkaada tijaabi waa murtiyi madadaalo barnaamijka inaad fahanta isku day barnaamijku waa galab wanaagsan xubintiisa murtiyi madadaalo fura waa lix fura lix toban iyo lix eber lix toban ayaa naga soo wici kartaan galabtoy haddee walle sheekadaan idiin hayo qosol ayaad ugu dhima doontiin waan idiin soo gudbi doonaa ee dhegaystayaasha ayaan jaaniska siinaya dhegaystahaasi qadka telefoonka ayaa ka go-ay dhegaystaha xiga ee wicitaanka ayaan siinayaa halo asalaamu calaykum dhegeystahaasina waan ka xumaa qadka telefoonka ayaa ka go-ay waa fura lix toban iyo lix eber lix toban meel walba aad joogtaan galab qurux badan ayaan idin leeyahay dhegeystaha wicitaanka halo asalaamu calaykum alayku salaam walaal soo dhowow
walaal waadhow magacaaga iyo goobtaa naga soo wacayso walaalkay waa nawriya xaafadda nuuri galab galab wanaagsan galab qurux badan casriye wanaagsan haye soo dhowow
waadhow walaal aad iyo haye ba- galabta maxaan ugu soo tala gashay
aad la tayara goyankasagalahooya Mhm, cidda la doonayaa tahay gabay hadda waynu rabnaa oo hadda galabtay dadka gabayada yaqaana iyo dadka ma- m- oo maaragtay alifi kara murtida intaba waynu u baahan nahay haye galab wanaagsan haye bal u guda gal gabaygaaga muxuu ka hadlaya
hooyo walaal hooyo goy hooyo miya haa maasha allah haye soo dhowow
kusoo adaa kuu dhacday walaal kuman hooyay ahayd sawir qoray qabtaa laqaaduu agoon afka haddii la siiyo qaraadan kaba degdi u dheegin waa saboo ha carbay nolosha tahay wariya muufay gadaa khamiir geliidisa qadaadiiciish waa soo qabo kartay qorbaa ugu dhoofisa tacalin soo qaadatay udii shaqo tahay abeexnimo loo qadaray maxkuurkan lagu qoray quraanimo ubasiya maal cawha qalab ka saacido maqaalow garsada qabuulka qaadka dhigay qofkii loo soo maray qaxarkii qaxarka la maray qofkii soo korkadiyo dabeetana waa qasi markuu soo qalan sheegso dhulkiina qaba la yiri ayuu dib soo qorqoray uma waa mantahay qoraxda taageerta qalbigu waa gubanaya helowgiisa kastaan qacdeere soo istiray sinaan dhabaqeeyo badan halkaa laabka ku qaba qalbiga wiilkaaga saar soo yiri qaba mahel qofkaaga dheesiga adigooda soo xulqul sinaan kama qaadayo quraanimada barsiya qofkii yaa jeediyo hubayso markaaga intaas iyaa suuran nuuriyo intaadan ka bixin gabaygaan ma adiga alifay
may walaal may may haye gaba gabaygu ma gabaya mase waa saar
yaa walaal ma gabay baa mase waa saar waxaa hadda aad maaragtay soo jeedisay
hayta walaal gabay maaha markale hay walaal ma saar baa
may may walaal gabay waa may waa gabay ma
mhm waa waa mahadsantahay walaal qaaliya sida quruxda badanaa barnaamijkan ogala qayb qaadatay galab wanaagsan ayaan idin leenahay meel walba oo aad joogtaan barnaamijku waa galab wanaagsan xubintiisa murtay madadaala galabta sheeke waxaan idiin hayaa haddii idinka qosli doonta oo hadde dhan haddii loo fiirina xanuun badan oo hadda haddii laga sheekaynayo aad maaragtay isbedelayso balse waan idiin soo gudbi doonaa wicitaanka ayaan hadde jaaniska siinayaa halo asalaamu calaykum walaal soo dhow magaca goobta qadka telefoonka ayaa ka go-ay meel walba oo joogtaan galab qurux badan casiriyo wanaagsan ayaan idin leeyahay barnaamijka waa galab wanaagsan xubintiisa murtii madadaalo hadde radhiyoga ha iska fogeynino galabtay sheekada aadin aan idiin hayo waan idinka qosli doonaa galabtay halo asalaamu calaykum
assalaamu waraxmat walaal soo dhowow magacaada iyo goobta aad halo halo inaga soo leedahay waxaan joogaa waxaan soxdo waxaan joogaa xaafadda horseeda bismareeb xaafadda horseeda banaadir miya
bismareeb dhuuso mareeb galab wanaagsan saaxiib kaabe mar kale waan kusoo dhaweynaya magaca ii raaci
faataxasada jooga horseed bismareeb haa saaxiib soo dhowow galab wanaagsan mar kale waan kusoo dhaweynayaa haye barnaamijka waa la socotaa
aad iyo aad waxaan ugu soo talagalay galabta anigoo kaba yaroo jacayl gabar yar oo jacayl ayaa ugu soo tala gashay ma garan haye soo daa
waxaa idhi niyow Mhm.
owda weyney adaadeer iyo dhulkii deerahaa waxaasa kaga yimid istixaabaadkay arido barxa wad Mhm.
marka dawladna waxay tiri iyadoo waxay tiri badow barri barri waa boqorkii baaba iyo badowga qaxar buu dilshay
Mhm. saaxiib sare aad u mahadsan yahay sida quruxda badana barnaamijka noogala qayb qaatan waan ugu mahad celinaynaa meel walba aad joogtaan galab wanaagsan ayaan idin leenahay barnaamijku waa galab wanaagsan xubintiisa murtihi madadaalo galabku waxaa idiin wacnaaday casiriyo wanaagsan hadda waxaan u malaynayaa galabta inaad fadhiga aad maaragtay ka istaagtaan haddii aan sheekada soo gudbiyo balse waan soo gudbi doonaa wicitaanka waa lix toban iyo lix eber lix toban furuhu waa lix toban iyo lix eber lix toban furu lix toban iyo lix eber lix toban ayaad naga soo wici kartaan saaxiibadana dhegeysanayo lambarka wicitaanka tooska ah waa lix toban iyo lix eber lix toban dhegeysaha markaan jaanis ku helay ayaan soo dhaweynayaa halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu kaaba soo dhow magacaada iyo goobta waa cabdixamiid ee, soo- madax bismaraad cabdi xamiid galab wanaagsan casriye wanaagsan soo dhowow casiriyada mida walaal macaan haye barnaamijka waa la socotaa
aad iyo aad saaxiib barki waan socdaa Een, gabay inan be hadda kahor aan kac kaga siiya ayaan rabaa inaan soo ka dhigo haye ma adiga gala- gabayga alifay mase qofaa ka soo curisay aad iyo aad anaa alisi saaxiib bare haye bal muxuu ka hadlayaa
wuxuu ka hadlayaa dee xagga maaragtay dee inanta wanaageeda iyo sharafteeda iyo dee qiimaha ilaahay iyo sheey Mhm.
iyo sida dee aan ula baxay Hay.
Yaan hadlayaa haye waxaan idhi haddii gabar kuwa- kugu dhalato oo dheer iyo toban gaadho ee dheef maxaa lagu Mhm.
haddii gabar kuu dhalato oo dheer iyo toban gaadho ee dheef maxaa lagu haday wada dhaaleyso Mhm, mhm, dadka miyay ku noole gatraac igaas inantigeeyaan bacnid walaal mhm.
aad iyo aad aan inantiina macnaha umusheetu waa sida hadda hadda ka hadgaaro Mhm.
waa maasintii saafkar casri wanaasaa layaadiidkiyaas saaxiib intaadan ka bixin oo maaragtay gabagaan aad aliftay qof aad ula jeedaa soo ma
aad iyo aad saaxiib fare aad umahadsan tahay saaxiib sare waan kaaga mahad celinayaa sida quruxda badan aad barnaamijka nogala qayb qaadatay oo barnaamijka waa galab wanaagsan xubintiisa murtiyo madadaalo ayaad dhegaysanaysaan casriye wanaagsan ayaan idin leenahay oo galabta hadde waxaan filayaa barnaamijka in uu yahay barnaamijka murtiyo madadaalo saaxiibadana dhegaysanaya wicitaanka ayaan jaaniska mar kala siinaya halo asalaamu calaykum
aleykum salaam kaaba soo dhow magacay goobta
guriga joogto dane iigu celi
nuuriyo nuuri nuuriya laanweyn barnaamij see looga dhegaysanaya galabta si wanaagsan haye maxaa nooga soo tala gashay hees miya
haa haye
yaa ku noosha ku nagaabayso mudana joogaywaxaan howlmara kartiisa
nuuriya aada u mahadsantaha walaal qaaliya sida quruxda badana barnaamijka inagala qayb qaadata waynu kaaga mahad celinaynaa galabka hayd ku wacnaaday iyo reelaaweynba galabku haydiin wacnaada ayaan idin leenahay galab qurux badan g- casiryo wanaagsan ayaan idin leenahay barnaamijku waa galab wanaagsan xubintiisa murtiyi madadaalo wicitaanka ayaan weli kusii soconayaa halo asalaamu calaykum
waaleykum salaam waraxma walaal soo dhowow magacaaday goobtaa naga soo wahayso
naseexa joogta guda labe naseexa galab wanaagsan ree godolabe su waan ku soo dhoweynayaa qofkii koowaad oo godolabe naga soo waca ayaa tahay galab wanaagsan
galada mada walaal haye barnaamijka walaasha waa la socotaa
aa Haye- tee haye maxaa noogu soo tala gashay
tees hees miya
aa haye
howlyaaroyso maanta inaamay saaro ismaaciil jacaylka anigayga waan kaa saaro ay xasuusin jacaylisa walaal abtee wadaa mhm
heestiini macaaniglaace ka raysta bukaanadii
waqti haddaan wehlo walaal qaaliya oo aad maqli doontaa eebaweyne hadduu raalli ka noqdo barnaamijku waa galab wanaagsan xubintiisa murti iyo madadaalo saaxiibadana dhegaysanayo walle fari kama qodna qaybihii ugu horreeya barnaamijka galab wanaagsan ayaan ku guda jirnaa saaxiibayaal meel walba oo joogtaan galabku haydin wacnaado waxaa leeyahay cabdifitaax oo wicitaanka ku celi waa fura lix toban iyo lix eber lix toban wicitaan waa lix toban iyo lix eber lix toban wicitaanka ayaan jaaniska mar kale siin halo asalaamu calaykum
calaykum asalaam walaal soo dhowow magacaday goobtaa naga soo wacayso adoo dabaysha ka fogaanaya
shamsaa joogta gudalawe shams xaggee joogtaa
gudalawe shamsa galab wanaagsan soo dhowo qofkii labaad oo godo laba ayaa tahaye soo dhowo maxaa nugu soo tala gashay
walaashe walaal baraan baraan wuxuu kala galay waka dadkan doonanaya aad- ayaa tahay haye soo dhowow baraambur baad galabtay nugu soo tala gashay baraamburka muxuu ka hadlaya kooda hore
ana hadda baraambarka hadda midaad tiriyo waa arday waxaa tiriyaan rabaa hadda ilaa baraan baraawo adiga miyaa alifay mase qof kale aad alifo oo aad ka soo xigatay
qof waan hadda xirku qof aad ka soo xigatay
haa haye soo daa
oo ku saabsan Mhm.
Thank you.
aad aad umahadsantaha walaal qaaliyo sida quruxda badana barnaamijka nogala qayb qaadatan waynu kaaga mahad celinaynaa galabku waxaa kuu wacnaada ayaan ku leenahay meel walba aad joogtaan galab wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibadana dhegaysanayo barnaamijku waa galab wanaagsan xubintiisa murtiyi madadaalo Ah, barnaamijka ayaan ku guda jirnaayo wicitaanka ayaan mar kale jaaniskiisa siinayaa halo asalaamu calaykum aleykum salaam waraxmatullah barakaatu walaal soo dhowo magacii goobta adigu ka fogaanaya buuqa
anoo cala d b c ku waxaa ku doortay iigu celi magaca
cala d b c waxaa ku doortay dhulkamareed Mhm, cali b b c gala wanaagsan saaxiib sare waan ku soo dhoweynayaa haye soo dhowo
hadhow wala haye barnaamijka galabta maxaa kusoo tala gashay
gabay iyo sheekada intaa u haye gabayga muxuu ka hadlayaa
laaimane qabiilada hadlaya sagaalay yah
qabiilada sagaalay hadlaya mhm
sida qaniyo u dhaca haye toddobaad markay dhacdaysa umuurkaas mhm saas iyo laacabka soo maraa kale badbaadada markaas boore afaa laga dawara soodane oo daro
sheekadani
sheekada sayatan ayaa ku dhacday hadda kor waxaa yidhi nin iyo wuxuu lahaa reer aha
madaxweynaha soo gudbay gabadha mhm
shalay kale markay haye uga daray cidda iyo cidda uu ka dhashay iyo cidda kale qabo
aadaan uga xumahay telefoonka ayaa dhegeystahaasi ka go-ay saaxiib sare soo noqoadoo nabada ayaan ku leenahay si aad maaragtay barnaamijka mar kale uga qayb qaadato meel walba oo aad joogtaan casriyo wanaagsan ayaan idin leenahay barnaamijku waa galab wanaagsan xubintiisa murtiin madadbaalo galabku ha idiin wacnaado saaxiibadana dhegeysanayo farsamayaqaanka ayaan dib ugu noqonayaa
حاربت ورابي حاربت ورابي حقاقة وجبة حاربت ورابي
mar kale galab wanaagsan ayaan idin leenahay barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa murtii madadaalo ayaan ku guda jirnaa galabtay barnaamijka waxyaabaha looga hadlayo waa murtida sida maaragtay gabi haddaad alifi karto inaad alifto ayaa la doonayaa haddii aad sheekayn karto inaad sheekayso ayaa la doonayaa sheeko haddii qof ku dhacday xitaa haddaad hayso waa soo noo soo degi kartaa galabtay sheekadan idiin hayo waa sheeko hadde maxaan ku tilmaama waxaan ku tilmaama ma garanayo laakiinse waan idiin soo dayi doonaa halo asalaamu calaykum
Nuria soo laabtay.
haye nuuriyo
Hasi wata.
haye
Eesti saxdalu shee bay dhawsana.
saaxe walaal qaaliya waan kuusoo gudbi doonaa codsigaada haddii aan wakti u helno saacadda stuudiyaha koowaad laba daqiiqo oo qura ayaa barnaamijka dhextaalkiisii ka dhiman meel walba aad joogtaan galab qurux badan ayaan idin leenahay barnaamijka waa galab wanaagsan xubintiisa murtihii madadaalo wicitaanka ayaan jaaniska mar kale siinaya halo halo walaal soo dhow magacay goobta iigu cel magaca
Mariluuna jirta galbeed.
walaashay soo dhowow galab wanaagsan galbeed see looga dhegaysanayaa barnaamijka
Si wanaagsan.
haye galabta maxaa noogu soo tala gashay
Tiis.
haye
Tiis sayruuqa.
ya
Mariluuna iyo shaqaadan.
haye bal inoo soo daa
Maxaan kalaba jacayni. Kudaday agtareedu. Duqidahayo ilaahay. Maxaan soo fanjiyadaa. Maxaan kalaba jacayni. Kudaday iga sareeyo. Duqidahayo imiray. Maxaan soo fanjiyadaa. Maxaan samadiya wada intuu toosil ka baxay asigee jiray sayru ku kacay maxaan samadiya hawada intuu toosil ka baxay asigee jiray sayru ku kacay saliibaa caashiqow سلامات بانكو انت
Wal- walaal qaali aada u mahadsan tahay sida quruxda badan barnaamijkan ugala qayb qaadatan waynu kaaga mahad celinaynaa galabku waxaa idinku wacnaad adiga reer galbeed ayaan hawada idinka leenahay meel walba aad joogtaan galab qurux badan ayaan idin leenahay barnaamijku waa galab wanaagsan saaxiibadana dhegeysanayo xubintiisa murtii madadaalo wicitaanka ayaan mar kale jaaniska siinayaa ayadoo barnaamijka dhextaalkiisa aan aadi doono halo asalaamu calaykum
caali salaan walaal qaali ah soo dhow magacaada iyo goobta aad naga soo wacayso
waa ciyaar oo joogta bilsaar riyaaq galab wanaagsan walaal qaali ah oo saaxiibada koowaad ee barnaamijka ayaa tahay waan ku soo dhoweynayaa galab wanaagsan
galab lamidaa walaalkeeyo
haye soo dhowow
galabta barnaamijka waxaa la dhihi karaa saddex buu u dhigmaa inkastoo kasoo dhex muuqda calsixitaa baadkiisa waxaan aniga ugu soo talagalay galabta Mhm.
markaan arkay sida loo jeclaay bilaabashada cabditaax iyo sida loo markaan arkay Mhm.
aan aniga qaadama duugan taas baan ugu soo talagalay haye
waa guurka labde waa lagu farxaa waa muuqee haya lagu farxaa soo yeeraye waa wadanigan wala sugayne waa cabdi bitaax hasoomane cabdi bitaax soomane waa kuwa la sugayne soo dhawow soo dhawow cabdi bitaaxa soomane bulshada way kuwa la sugaayeen way kuwa la haweynaayeen allah allah waada kuwe cabdi bitaaxa soomane bulshadu way kugu farxaan way kugu hubsaanaan allah allah waada kuwe cabdi bitaax soomane muuqaadiyo maqalka aduga iyo hadee naga haddaahan maalintu way madowdahay alla waa la kuwey cabdi bitaax soomane qalbi nuur laho naxariiska buuxda uuba sii beer alla waa la kuweyn alla waa la kuweyn قوم يحن ضباح وبسي بير الله لكوين الله لكوين
riyaaqaada Intaay.
Mhm. riyaaqaada u mahadsantaha walaal qaaliya sida quruxda badan aad barnaamijka noogala qayb qaadanaysa waan kaaga mahad celinaya riyaaq haye maxaa kale oo nuugu soo tala gashay taas waan kaa qabnaa haye maxaa kale
taa waxaan dhismay markaan arkay habeen saxad ay ku dheehan tahay oo jimcaha markii la maqlo codkii Mhm.
la wala dhowrayay Mhm.
oo dadkiiba ku wala sirteen farxad aawad gariib taas baa sababtay aad baa u mahadsantahay cabdilitaax soomane walaal qaaliya waan kaaga mahad celinayaa riyaaq kun iyo kow jeer sida aad quruxda badan aad barnaamijka noogala qayb qaadatana mar kale mahad ballaaran ayaan kuu jeedinaya adiga iyo reengalisoorba galabku ha idiin wacnaado ayaan idin leenahay casriyo wanaagsan ayaan idin leenahay meel walba oo aad joogtaan barnaamijku waa galab wanaagsan xubintiisa murti iyo madadaalo saaxiibadan dhegeysanaya laba daqiiqo ayay dhaaftay heesta barnaamijka dhexitaalka ah barnaamij heestan galabta aan dhexitaalka uga dhigayno waa kun jeer qosol maalintaada ee iskalaaji uu qaadayo ayaan maaragtay barnaamijka dhexitaal inoogu ah
awood sharci
naga raali noqda saaxiibayaal cilad farsamo oo jirto ogeed ayaanan heestaasi idinkugu soo gudbi karin heestan ayaan dhextaal barnaamijka inugu noqon doonta aadaan uga xumahay cilad farsamo oo jirta ogeed heesta dhextaalka waynu aadi weynay galab qurux badan ayaan idin leenahay farsamayaqaanka mar kale ayaan ku noqon doonaa balse uu barnaamijka halo asalaamu calaykum soo dhow walaal haye barnaamijka waa la socotaa walaashay magacaagay goobta naga soo wacayso aad weli galab wanaagsan saaxiib barnaamijka waa la socotaa
adan walaal haye barnaamijka haddaad la socotay gudagal aadaan ugu xumahay dhegeystayaasha waxaan ka codsanaynaa haddaysan doonaynin in barnaamijka ka qayb qaataan fadlan adigoon ixtiraamaya barnaamijkan anshaxiisa oo maaragtay ixtiraamaya in aadan haddii aadan doonaynin saaxiibadaada kale doonaya inay barnaamijka fursad u helaan oo awoodi waaye mararka qaar in ay barnaamijka waan ognahay inay adag tahay inaad qad ka soo gasho haddii fursad laguu siiyey oo mar lagaa qabtay telefoonka barnaamijka gudagal ayaan kaa codsanaynaa barnaamijka waa galab wanaagsan saaxiibadana dhegaysanaya xubintiisa murto iyo madadaalo ayaadna dhegaysanaysaan galab qurux badan ayaan idin leenahay markaana waxaan idiin soo qabanayaa sheeko xanuun badan oo ka dhacday magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya sheekadan waxay ku dhacday laba wiil oo wada dhalatay ayay ku dhacday wax sida aan sheekada ka soo xigtay saaxiibo ku sugan magaaladaas ayay waxa ii sheegeen in wiil uu jeclaaday gabar gabadhaas uu jeclaaday muddo uu shukaansanayay marka uu muddo shukaansanayeyna kadib walaalkiis ayay isbarteen gabadhii sidoo kale way shukaansatay oo iyaduna geeskiisa ayay ka waday iskuma taqaano labada wiil balse shukaansi weyn ayaa dhex marayo iyaduna shukaansiga maysan ka qaadqaadin oo wiilkaasi labada wiilba way soo dhaweysay laakiin iskuma taqaano markii la fiiriyo marba midba ayaa la kulmay habeenada qaar waxaana kulamada inta badan ay ka dhacayeen gabadha xaafadeeda oo meel loo ogoleen in ay bannaanka u baxdo maalintii dambe labada wiil midba midka kale wuxuu sheegay inuu gabar jecel yahay uu aad gabadhaasi ugu dhimanayo oo hadduu waayo waxyaabo badan ay ka suurtoobaan bal oo maaragtay naftiisaba ka jecel yahay maalintii dambe ayuu midka weyn labada wiil midka weyn ayaa walaalkiis weydiiyey aboweysha gabadha jeceshahay magaceeda oo maaragtay si aan kula doono oo ciddooda aan ugu tagno markii loo tegay magaca uu u sheegay uu yidhi waxaa la yidhaahdaa nimco markaasuu asaguna weydiiyey bal adigana boweysha gabadha jecesha magaceeda nimco oo keliya ayay ayaga dhanba u wada yaqaanaan maalintii dambe ayuu yidhi bal igee gurigeeda si aan u tagno waan kuu doonaynaa markii la tegay gurigii oo loo dhow yahay ayuu yidhi gurigan saaxiibteeba deganay holaalo see wax ka yihiin oo xaggee u socotaa markaasuu yidhi saaxiib waanba waa saaxiibtay labadii wiil meeshaas xanuun ayay ka qaadeenoo midba midka kale ayuu ku baroortay oo maaragtay ooyin darteed sida la sheegay bil xitaa maar- maalmo ayay cuntada ka soomeen dib ayay gabadhii iskaga ilaabeen gabadhiina labada wiilba sidaasi oo maaragtay ugu dhaq kula dhaqantay maysan isku aqoon oo maaragtay waxay tiri iskumaanan aqoon labadan wiil midkii markaan labadiina iska soo xushaan ayaa nolosha la wadaagaya sheekadow saaxiibka aan ka soo xignay wuxuu sheegay in haatan wiilkii labada wiil mid ka mida kii weynaa la siiyey gabadhii sidaasna ay ku- isku guursadeen waa laakiinse ay dhibaato badan ay soo dhex martay galab wanaagsan ayaan idin leenahay barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa murtiye madadaalo ayaad dhegaysanaysaan saaxiib beel adiguna haddaad sheeko noo haysaan waad noo soo gudbi kartaan galab wanaagsan ayaan idin leenahay dhegeystaha markaan jaanis kubicitaanka u helay ayaan soo dhaweynayaa halo asalaamu calaykum
calaykum salaam walaal soo dhowo magacaaga ku afta
shukriga joogtadeena shukri galab wanaagsan casiro wanaagsan
garab lamida walaa barnaamijka waa la socotaa
ya barnaamijka galabta waa la socotaa soo ma
waa la socdaa halkan haye maxaa nugu soo tala gashay
codkiiaan istaago haye muxuu yahay
westa waxaan codsanayaa hamdigiran masaaliin waxay ka koobsan caawa iyo gacan walaal qaaliyo haddii waqtigu noo saamaxo waad maqli doontaan eebaweyne hadduu idmo galab qurux badan ayaan idin leenahay barnaamijka waa galab wanaagsan xubintiisa murti iyo madadaalo galab qurux badan
xiisaha ka jacaylka qalbiga ka abuurma xiisaha ka jacaylka qalbiga ka abuurma ayaa ayaa ayaa xiska deeqa adaa ah xigayga adaa xidigay ah adaaba xasuusta xiskayga ka buuxshay
galab wanaagsan ayaan idin leenahay wicitaanka ayaan mar kale jaaniska siinaya dhegeysaha jaaniska u helay ayaan soo dhaweynaya halo asalaamu calaykum qadka telefoonka ayaa dhegeysahaasi ka go-ay meel walba aad joogtaan casiri wanaagsan ayaan idin leenahay galabku ha idin wacnaado barnaamijku waa galab wanaagsan saaxiibayaal waa xubintiisa murti iyo madadaalo wicitaanka ayaan mar kale hadda jaaniska siinaya dhegeysaha jaaniska u helay ayaan soo dhaweynaya halo asalaamu calaykum halo soo dhow dabeysha adigoo ka fogaanaya ama iska xadidaya soo dhowow mar kale magaca iyo goobta xamdi barnaamijka waa la socotaa gudagal haye ma sheekada ay ku dhacda adiga mase qof kale
aniga igu dhacda haye soo noo soo daa
beriga waxaa la sheekaysan jiray laba wiil markaasaan habeen aa waxaa noo waxaa ii mid wiil Mhm.
markaasaa midka kale albaab dalo markuu yimid naa maxayna Mhm.
markaasaa ari saaxiibka waa Mhm.
kaas dhangaasa inta ugu wareegay wuxuu saaxiib saacuna suu ano Mhm.
kaa nin saaxiibka waa waa maxay Mhm.
markaasuu
aad waa mahadsantahay walaal qaali iyo qadka telefoonka iyo dhegeystahaas ka go-an meel walba aad joogtaan galab qurux badan ayaan idin leenahay barnaamijku waa galab wanaagsan qaybihii dhexe ayaanu ku guda jirnaa waana xubinta murti iyo madadaalo
dhammaan ha ququurin macaan ha cujaynin jacaylka agtiisa ma uu helo xaasid dhammaan ha ququurin macaan ha cujaynin aday xubnahayde dhammaan u xadrayne aday xubnahayde dhammaan u xadrayne xaxo xaxo xaxoori wanaaga aday xubnahayde dhammaan u xadrayne aday xubnahayde dhammaan u xadrayne xaxo xaxo xaxoori wanaaga adaa axigayga adaa xidigay ah adaaba xasuusta
galab wanaagsan ayaan idin leenahay wicitaanka ayaan mar kale jaaniska siinayaan oo qaybihi dhexe barnaamijka ku guda jirnaa alow salaamu calaykum saaxiib soo dhowow magaca goobta iigu celi magaca
ishaaro bishaar galab wanaagsan walaal qaaliya soo dhowow barnaamijka waa la socotaa
aa haye gudagal
sheekadana usoo dhacaysa hay sheekadii ku dhacda
wareegay ku dhacda laba wiil bay ku dhacda
habeen haye
inayga dagana ka guuriberi mhm
asuwaxuu dagaberi naqba mhm
asa nin kalaa dhuuba berberi kale dagaa dheera guur mhm
asuna horsiisan gura beri kalaa degana waa beri naqbadan mhm ninkii hadda beri isku dhajiyo kajeedana habeenkii buumaado baalkisa lagu ka qaatay ninka hor ka qaateen subaxdii duuyi rurayimu baran mhm aad waa mahadsantahay walaal qaali sida quruxda badana barnaamijka nogala qayb qaadatan waan kaaga mahad celinayaa waa sheeko cajiiba sheekada aad noo soo gudbisay waan kaaga mahad celinaynaa sida aad noogu soo diyaarisay oo nooguna soo jeedisay galab wanaagsan ayaan idin leenahay wicitaanka ayaan mar kale jaaniska siinaya oo qaybihii dhexe ee barnaamijka annagoo dhex marayna halo asalaamu calaykum walaal soo dhow
ayaan joogto waaye.
ayaan hagee joogtaa
walaal waxaan joogaa dhulsamareed ayaan galab wanaagsan dhuusamareeb barnaamijka see looga dhegaysanaya galabta
walaal si wanaagsan aa loo wadaweysana maasha allah haye gudagal barnaamijka haddaa la socotay galabta maxaa noogu soo tala gashay ayaanay
walaal nagsita waxaa nagu taagalay ee sheeko Mhm. sheekada iyo ku dhaca sheekadan annagoo caruur yar yar oo ciyal yar yareen sheekada annaga nagu dhacda waa Mhm.
hadda ka hor anigoo muqdisho jooga Mhm.
ama waxay ahayd bil soona ee marka bilka nugaanayo Mhm.
ama markii iyada ah oo waxaa noo yidhi nin nin tuuga Mhm.
marka naag awreerta la jooga awreertii ee waxay ahayd dad suuqa marna maxriba oo salaad maxrib la kala eh Mhm.
marka ninkii tuuga ah oo noo yidhi wuxuu yidhi aan la jooga qofnana lama joogaan er Aha.
wasiir alaabaa wuxuu igu dhistay alaab een alaabta guriga kalaan u qaadaa haye
markaasaan alaabta u qaadaa een alaabta anigoo direesay qofnadan lama alaabtan alaabta oo nin usu diray midna nama dhigin haye
markaas markuu ninka gurigii uu galay aragnada alaabta qaadaya aha
aan qolkii galanta ka horda ka soo bixiyey kafaanka ee maryaal maryaal jirto haye
maryo waxaan soo qaada marka maryaran soo qaada dharkii horyar ay xira jirtay aha
guriga iridisa kafaanka dhigay maryaa marka u xira haye
asagoo alaabtii nagu faan dadsiga waxaan idhi hooya horyaraan timid ee halkan aan guriga waa ka dartii gelay sax
ninkii rida si ordaa rida ka baxay marka kafaanka aan dhashtigna wuxuu u maleeyey in qof ugu maleeyey marka aan maryihii markaan u gelin wuxuu moodo qof Mhm.
ninka saas ugu baxsadaa dhaleer war xaa xaan ku dhashan war ninkii waa nooyi aha marka dadkii la saas iyo la takabaanka mariga godadka waa suuraysta waana hadeen intaana leegtiina ma sabaxa saana u samayd haye
marka saas oo ninka nooga cara alaabta intaas uga badbaadiyay gurigii wixii dhammaa Mhm. laakiin fikirkaas adigaa keena soo maahan in alaabtu ay badbaado
walaa fikiraan soo dejinaa marka ciyaal yaryara samaysiriya saasaana marka marka hadda lagu socon waa wala yaabaaba
aada u mahadsantaha walaashay sida quruxda badana barnaamijka uula qayb qaadato waan kaga mahad celinayna dhegaystayaal cilad farsamo oo jirta ogeed ayay heedada isku soo noqod wanaagsan ayaan leenahay qaybihii ugu dambeeyay ayaan marina halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته walaal soo dhow magacaada iyo goobta aad halawale naga soo leedahay
walaalka qaaliyadan masjid waa la idinsananay dhamaan ooriyaashayda casarreedii cagaalan dhamarkiisana ku korteeyay ayaana odaysa magacaygu waa jaweele wajibisalaam juweeriya walaal qaaliya waxaad ka taha waxaad ka mid tahay saaxiibada koowaad ee barnaamijka ee, soo dhowo mar kale mahad ballaaran ayaan kuu jeedinayna haye galab wanaagsan haye soo dhowo juweeriya
walaalkay waxaan ugu soo talagalay anid sheeko Mhm.
walaalkay sheekada waxa ay dhex martay hadda ka horna meeshan aniga warbaahinta waan ka soo jeediyey waxay dhex martay laba wiil iyo ayeedood Mhm.
laba laba ayeeyada waxay iska ahayd dadka iska cibaadada badan ayay iska ahayd oo iska iska iska ku jirta mar walba labadaa wiilna waxaa wiilal yar yar oo adin dhex jirta wada jir camal meelahaasi Mhm.
labada wiil waxay isla- waxay daawo jireen keli hindiya ayay daawo jireen ayay ay- iyada hadda isha ku xadaa labada wiil filanka ay daawanayaan ishay ku xadaa markii dambe ayay ay ku dhacday haye waxay ku dhacday labada wiil iyada ay ku dhacday wa- waa maxay waxa aad daawanaysaa haye salaadaynu ku jirtaa
ha labada wiilay ku tiri waxay waxa aad daawanaysaan ayay ku dhacda haye
waxay yidhahan ayay waa filan hindiya ayay ku dheheen haye
فيلم- فيلم هندي مرتي دهاني واسكتي سعيدي وحوقي كدونا دوما انت دوري دان قرت منك احنا انت من العصرة haye
اي واحد لو انك واحد رمض الدنيا وع- بري شغل ولا جنيه ما انت ونولي هاي هبنا برا ما كل شيء كل لو جنيه ما انت ونولي وحي فعنك اول الدنيا عصرة دان waa gartay
وعي كدون اي نكان عطارة وايده haye
عطارة انت من ايده يا سيد عايز ترى سيد جمعي اي مدرسة haye
markaa madaseynta salliga ku cibaadinaysa xabda isaga laabta tusbixeel qaatay dhaad ilaaha cimriga la cimri asaara ka dhig haye
ayada waxaa imaaday labada wiil aabahooda imaaday aha
markuu imaadaan waxaa yiri wiilashii wiilashu ama ayadhaen aabanaga ayuu aan ka yaabana mhm
maxaa ku arkeen u dhacay waxay yidhaaheen waxay yidhaaheen aniyay dhacday ninka kaliya dhacday atwara waaya niri atwara ma dhinta miyaa ma dhinta ma dhintaan niri aha iyo waxay dhahday ilaa cimriga la cimri atwara ka dhig mhm
umada dhawan la jirto qosol wax qoslay mana wax kale waa la waa runtii markay ugu saraysay ka cagsiba ayada lama qabso aha
walaalkay codsana waa wasa haye
walaalkay waxaa codsanaya sheekadii markay saabsatay su-aasha isaabuneys qaybta hore way dhaaftay inaad dib ugu soo celiso
walaal qaaliya haddii wakhtiga inoo saamaxo jaweeriya waan ku celi doonaa sheekadaasi aadka u xiisaha badneed dhegeystayaal waxay naga codsanaya in sheekadii aan dib ugu celinno waan ugu celi doonaa eebaweyne hadduu idmo qeybihi ugu dambeeyana waynu maraynaa sheekada ayaan markaan dib ugu noqonaynaa laba wiil oo walaalo ah oo ku nool magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed ayaa waxa midba wiil ayaa wuxuu shukaansan jiray wiilka weyn gabar gabadhaasi xiriir badan ayaa dhex maray oo in badan ayay eh, xiriirka ay wa- ay isla wadeen wiilkan kale ayay gabadhii isbarteen oo maaragtay laakiin laba wiilkan kale markay baratay midba habeen ayuu la kulmayay gabadha looma ogola in guriga ay ka baxdo gurigeeda dhexdooda ayay kula kulmi jireen laakiin labada wiil isma arki jirin midba midka kale eh, maaragtay wuxuu sheegay inuu jacayl gabar u qabo oo jacayl dhabah uu hayo oo naftiisa wax walba ugu samayn karo wiilkii midkii weynaa ayaa w- walaalkiis ka yar wuxuu weydiiyey aboowayeesha gabadhaa jeceshahay markaas buu ku yidhi gabadhaan jecle magaceeda nimco ayaa la yidhaahdaa kan weyn ayuu asna su-aalay bal adna ii sheeg ayuu yidhi gabadhaa jeceshahay nimco nimco magacaasi oo keliya ayay lahayd oo magacaasi ayay iskugu sheegto oo maba u dhaafi karaan nimco wax ku xiga ma sheegi karaan markii dambe ayuu midkii weynaa yidhi oo walaalkay waan ku doonaynaa gabadha bal gurigeeda ay soo tus gurigii ayay markuu soo wado yidhi walaalkay maxaa kaa qaldan gabar dumaashida ah ayaaba gurigan degan oo anigu aan shukaansado guursan rabo kan kale ayuu yidhi war maxaa kaa qaldan walaalkay sidoo kale aniga waan shukaansadaa labadii wiil way qaraacmeen oo meeshii ayay maaragtay markay qaraacmeen laga soo qaaday oo labadii wiil dib maalmo maaragtay ayay cuntada ka soomeen maalintii dambe ayaa gabadhii la weydiiyey bal wax sidan ku sababay waxay sheegtay inaysan aqoonin labadoodaba aysan isku aqoon sidaasna ay wax u dhaceen markii dambe ayay tiri labadooda midkii isku soo daysta kii guursa lahaa markii dambe kii weynaa ayaa guursaday gabadhii sheekadaasina sidaas ayay u dhacday waa sheeko aad u xanuun badan dhegeystayaasha ayaan wicitaanka mar kale jaanis siinaya halo asalaamu calaykum
alaykum salaam soo dhow walaal magacii goobta
sacdiya joogtoortay dhulkamareeb saacadiiyo galab wanaagsan barnaamijka wala socotaa
haa haye gudagal maxaa noogu soo tala gashay
sanaambur haye baraamburka waynu rabnaa haye baraamburka ma mid adiga aad qof ka soo xigeetay mase adigu mid aad lifayso
qofaa ka soo haye muxuu ka hadlayaa
ya muxuu ka hadlayaa
aroos haye
gabadha iyo wiilku waa i gudboon yihiin midna dhanka ay wereeya midna habaayaheyga sare midna dhuldhigi mahaayo midna ha soo dhaweysanaa ee labadayda han gacmoodnaan midgooyn karaa asnaha guud heesaadna hangeesiyaalkuur intaas moodabka gabay walaal qaali waan kaa mahadcelinaynaa sida quruxda badana barnaamijka nogala qayb qaadatana waynu kaaga mahad celinaynaa sheekada aan idiin sheegna waa sheeko aad u xanuun badan dad ayaan wiil maaragtay ayaan kasoo xiganay sheekadaasi waa sheeko dhacday oo maaragtay marka hadda wiilkii weynaa ayaa gabadhii guursaday galab wanaagsan ayaa idin leenahay qaybii ugu dambeeya barnaamijka galab wanaagsanna waynu ku guda jirnaa wicitaanka ayaan mar kale jaaniska siin halow asalaamu calaykum
waraxmatullahi wabarakaatu soo dhow walaal magacii goobta
waa dhawahay waa sacdiya joogta magaalada maxaasha xaafada galbeed saacdiyo galab wanaagsan haye barnaamijka waa la soctaa
sixiirana waa maar haye maxaa nugu soo tala gashay
يا النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
maasha allah maasha allah walaal qaaliya sida quruxda badanaa barnaamijka nogala qayb qaadateen waynu kaaga mahad celinaynaa qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan ku guda jirnay laba daqiiqo oo qura ayaa barnaamijka oo idil ka hartay saddex dhegeysto oo qura ayaan jaaniskooda sii doonaa dib bara- kadibna barnaamijka waan soo xiri doonaa waqtiga ayaa naga sii dhacaya halo asalaamu calaykum telefoonka ayaa ka go-ay dhegeystihii koowaad laba dhegeysto oo qura ayaa hartay oo inay barnaamijka ka qayb qaataan galab wanaagsanna waan idin leenahay saaxiibayaal labadaas dhegeysto qura markaan siino waan soo xiri doonaa galab wanaagsan ayaan idin leenahay dhegeystaha koowaad halo asalaamu calaykum calaykum salaam raxma
Magaciyas? Hadwan.
iigu cel magaca
Magaciyas ka hadwan.
farxiga galab wanaagsan barnaamijka waa la socotaa
Awal perkara.
maxaana maxaa noogu soo tala gashay
Laura teranggalai. Neko.
sheeko
Ha.
iyo ku dhacda
Wiro isa isa isa. Argan tak ayo wiro kagidan sana argan hari.
Mhm.
Argan tak ayo ayo ayo dari dak sirage. Oh dia tuh hari.
qadka telefoonka ayaa dhegeystahaas ka go-ay waa mahadsan yahay sida quruxda badan oo barnaamijkana nogala qayb qaatay qayb halka dhegeysta ugu dambeeya oo qura ayaan jaaniska siinayna haddii barnaamijka waan iska soo xiri doonaa waqtiga ayaa naga dhacay ma sii wadi karno saaxiibadana dhegeysanayo dhegeystahan ugu dambeeya ee jaaniska u helay halo asalaamu calaykum
Waalaikum salaam.
saaxiib sare soo dhowow barnaamijka waa la socotaa magacaaga iyo goobtaa naga soo hayso
Waxaan la kiikiyo hal qariso.
qofkii ugu dambeeyey barnaamijka ka qayb qaadanaya ayaa tahay waqtiga waana kulaalayaa haye maxaa nagu soo tala gashay
Sax geeraad.
haye yaa gaaraarkaas qaaday
Aniga le.
adiga ma alifay
Ha.
haye
Waxa uu ku dhacay sida sax.
Mhm.
Ku guurna goorna guuri goor kaloo ku gaarsiya. Ku guura jaal. Ku goora goora.
Mhm, Sax waanta.
mhm. saaxiib sare waan kaaga mahad celinaa sida quruxda badanaa barnaamijka nogala qayb qaadatay qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan maraynaa
xaggaada u jeeda xariirka waraabi
guud ahaan intaas waxaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijkii galab wanaagsan xubintiisa murti iyo madadaalo barnaamijka galabta waxaa soo saartay faa'iso xasan shariif intaan barnaamijkan barnaamij ka qurux badan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waad ku mahadsantihiin dhegaysiga ila socodka barnaamijka galab wanaagsan saaxiibadana dhegaysanayo amaana allah
xaggaada u jeeda